إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka doornimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dibadbax rabshado wata oo ka dhan ah dhulboob muqdisho ka socda ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan isla magaalada muqdisho dagaallo culus oo boqolaal ruux ay ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka etoobiya ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa fuliyey howlgallo midkood lagu dilay askari kenyaati ah madaxda suufiyada ee ku sugan qaybo ka mid a gobol galguduud ayaa meel fagaaro ah ka sheegay hadal shirka ah maamulka puntland ayaa waxa uu goodiyey macallimiin dood ka keenay lacag canshuur ah oo uu ku soo rogay maadaama sida uu ku dooday ay mushaar qaataan warka dibaddana deyradaha maamulka yuhuudda ayaa duqaymo waxay ka geysteen saldhigyo maleeshiyaadka nusayriyadu ay ku leeyihiin gobolka ximis inta waa qodobadii war ku waaweynaa dhegestayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dibadbax rabshado wata oo ka dhan ah dhulboob muqdisho ka socda ayaa maanta ka dhacay isla deegaan ka tirsan magaalada muqdisho dhul caam oo ku yaala magaalada muqdisho oo qayb ka mid a dad ay ku shaqaysanayeen qaybna dad barakacyaal ay deganaayeen ayaa gidaar lagu wareejiyey iyadoo dowladda federaalka ay shakhsiyaad dhulkaasi doonaya lacag uga qaadatay dibadbaxa maanta wuxuu ahaa mid rabshado wata waxaana la arkayay dadka oo taayiro iyo waxyaabo kala gubaya dadku waxa ay sheegeen in falka lagu kacay uusan ahayn mid macquul ah annaga guryaha garoonka hadday rabaan dhulka ha la gooyeen laakiin waxa weeye annaga guryahaas wareegaya lama xiraayo waxaana weeye haddii la xirana da waa dhimanayna dowladdana tuug meeshan waxba ka qaadi maayo boqol jeeraa la hungureeyey oo la dhistay oo laga dumiyey kuwii laga dumayana ninka xaliya badan ma jiro ma garatay guddoomiyaha sharaf buu leeyahay hadduu ka dambeeyana ha ka noqdo ma garatay haddii kalena waxaa weeye dee wuxuu samaynaya ha sameey intaasoo agoon iyo shaqaalaha oo ka shaqaysa oo masaakiina ninka soo gureeya xamar oo dhan muu meel ka waay xamar oo dhan muu meel ka waay daar salaam mutaba meel kasta mutaba dhulkii oo dhan ninka indhahaas ka soo ridaya oo masaakiinta xoogaaya dadkaana hamba weeye hamba weeye hamba hadday baada intaas waa agoon wada hamba
dowladda federaalka iyo hay-ado shisheeye iyo weliba shakhsiyaad ganacsataa ayaa dhulboob waxay ka wadaan magaalada muqdisho marar kala duwanna waxaa dhacay dibadbaxyo caynkan oo kale ah dagaallo boqolla ruux ay ku dhinteen ayaa waxa ay ka dhaceen dalka etoobiya maxamed cali aadan ayaa ka warramaya wararka laga helaya dagaalada dalka itoobiya ayaa waxay sheegayaan in khamiistii iyo jimcihii lasoo dhaafay ay si daran isku fara saareen ciidanka milatariga xukuumadda abey iyo kuwa tigreega dagaaladan ayaa yimid kadib markii ay guluf qaadeen ciidamada itoobiya ayna weerareen fadhiisimayaasha ay tigreega ku leeyihiin dhulka amxaarada dagaalkan oo qeybihiisii hore ay fooda isgeliyeen ciidamada dhulka ee labada dhinac ayaa waxaa markii uu cuslaaday kusoo biiray diyaaradaha itoobiya wakaaladda wararka ee la yiraahdo a f b oo wax ka qortay dagaalkan ayaa waxay sheegtay in labada dhinac ay ku hardameen deegaano dhowr ah oo ka tirsan dhulka amxaarada sidoo kale dadka itoobiyaanka ah ee xogaha dagaalka soo gudbiya ayaa waxay tibaaxeen in dagaaladii dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen boqolaal labada geesooda ah inkastoo aan weli la ogaan tafaasiisha hoose ee ku saabsan qolo walba iyo waxa sida gaarka ah u gaaray wasaaradda gaashaandhigga ee itoobiya waxay markii toddobaad shalay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah tigreega iyo guluf ballaaran oo ay sheegtay inay ku doonayso inay ku qabsato magaalooyinkooda sidoo kale t b l f ayaa waxay dhankooda sheegeen inay iska caabiyeen ciidanka itoobiya oo adeegsaday diyaarado cirka wax ka duqeeya waxayna sheegeen inaysan wax saameyn ah ku yeelan ciidankooda iyo dhufeesyadooda iyagoo xusay inaysan diyaaraduhu awoodu lahayn inay dhul xoreeyaan dagaaladan ayaa waxay kusoo beegmeen iyadoo dowladda itoobiya ay toddobaadyadii lasoo dhaafay waday xaflado u muuqday kuwa uu niyadda ku dhisanayo abay axmed oo wajahaya culeysyo dibadda iyo gudaha isugu jira ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay fuliyeen howlgallo midkood lagu dilay askari kenyaati ah shiishyahanada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa soodinbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan waxay ku toogteen askari kenyaati ah gelinkii dambe ee shalay ayaa askarigaasi toogasho lagu dilay waxa uu difaac kaga jiray xero ku taalla deegaanka shangaani oo dhaca xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan ciidamada dowladda kenya ee halkaa ku sugan ayaa sida muuqata xilligaasi waxa ay wargeliyeen dowladdooda waxaanay u sheegeen in askarigii la dilay taasi waxa ay keentay in diyaarad helikoftar ah ay ka soo caga dhigato goobtii askariga lagu toogtay waxaa la sheegay in meydka askariga kenyaatiga ah diyaaradda lagu qaaday ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen qaar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo ciidanka ku sugan deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaab almujaahidiin diryaanka hubka la iswadaarsanayey ayaa laga maqlayey deegaanka baarka iyo deegaanada kale ee nawaaxigiisa hamaba ood wadaagta la ah deegaankaasi ciidamada ku sugan ayaa marar kala duwan waxa ay la kulmeen weerare kaga yimid xarakada shabaab almujaahidiin iyadoo askar laga dilay kuwana laga dhaawacay dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxaa dagaal ay ku qaadeen farisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka lafoole oo ku yaala inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarkaasi ayaa wuxuu ahaa mid qorshaysan iyadoo in muddo a dagaalku halkaa ka socday isla wilaayada shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin jannaale oo u dhow magaalada marka dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ku dilay gudaha magaalada muqdisho shalay ayaa sarkaal lagu magacaabay cabdikuus waxaa lagu dilay degmada hodan si gaara dilku waxa uu kaga dhacay agaarka iskuulka dhagax tuur sarkaalkan ayaa ka tirsanaa ciidamada milatariga dowladda federaalka ah horey magaalada muqdisho waxaa loogu dilay askar iyo saraakiil badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo dilalkaas qaarkoodna ay dhowaan dhaceen waxaana xusid mudan in askartii dilalka loo geysta qaarkood hubkii ay wateen laga furtay oo uu gacan galay xarakada shabaab almujaahidiin madaxda suufiyada ee joogta qaybo ka mid ah gobolka galgudud ayaa meel fagaaraha waxay ka sheegeen hadal shirka ah cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya maxamed shaakir oo ah wadaad hogaamiye suufiyada gurceel ah ayaa dhowaan shaaca ka qaaday hadal shirki ah oo aad looga hadalhayo baraha internetka isaga oo khudbad ka jeedinayay qabuuraha wadaadda ay caabudaan oo la yidhaahdo sheekh yuusuf diraad kuna yaalla halka loo yaqaano huursheeh ayaa waxa uu sheegay in ay soo siyaarteen sheekhooda ujeedooyinkana ka mid tahay inay gurmad iyo gargaar ka helaan sheekheenna inaan yacni amdaad ka dalabnaan isugu nimid sheikhu waana maqlayaa sheekheenna sheekh yuusuf mar walbowna maqlayaa isaga oo sii hadlaya ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday hadal kaa ka sii daran waxa uu sheegay in marka la joogo qabriga wadaadka ay tahay in laga faa'iidaysto oo uu qof walba soo ururiyo muraadka iyo danaha uu leeyahay maydka awliyada maxaad u malaynaysaa wax alla waxa aad samaynayso waxaad samaynaysoo dhan waa ajiibahayaan waana ku maqlahayaa yaa markaanoo kaleeto waxaa laysku soo duudaa muraadyada wixii aad leedahay mura'aasaa la soo qaataa markaasaa meeshaanoo kaleeta lala soo aadaa meeshaanoo kaleetaa wax lagu waxaqof miyaaqofan qorya guranimo daboo shidanaa ma shidanayo qoryihii inta soo gurato muraadyadaadii isku soo duwata meeshaa ku iibso sheekheenna sheekh yuusuf waxaad samaynaysoo dhan waa ajiibahayaan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aanka kariimka ah gaar ahaan suuradda faatir ku caddeeyey in dadka isaga wax la wadaajiya aysan waxba ka helayn kuwa dhintay ee ay baryayaan islamarkaana aysan ajiibi karin sidoo kale xadiid uu warinayo bukhaari waxa uu nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka uga digay inaysan ku talax tegin si la mid ah sidiiba ay kiristanku ugu talax tageen nebi ciise oo ay ilaah ka yeesheen nebigu wuxuu sheegay inuu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa maantana waxaan aragnaa in wadaad soomaali ah oo waa hore dhintay laga gurmad dalbayo oo la leeyahay muraadkiina soo uruuriya mucalin maxamuud oo dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay qabuurahaasi ka sheegay in kacbadii dhuusamareeb loo soo raray iyo in sheekh uweys uu leeyahay mid la mid ah awoodaha allaah ee ah soo noolaynta wax dhintay oo kelimad qura lagu soo istaajinayo ayaa goobta qabuuraha joogay sidoo kale waxaa soo xaadiray haween u badan da-dhexe iyo waayeello midooda oo xildhibaanad ka ah galmudug baarlamaankana ku matasha suufiyada guriceel ayaa qabuuraha lagu dawaafayey ee sheekh yuusuf direed ku tilmaantay mid lagu mithaali karayo xaramka magacayga waa dahabakiin aadan cali aa la dhahaa waxaan ah xildhibaan dahabakiin aadan cali xildhibaanada galmudugan ka mid ah dareenkaygu aad iyo aad u kacsan yahay sanadba sanadka ka dambayda ziyaaradta sheekh yuusuf sheekh ibraahim waxaa laga yimid dal iyo dibadaa laga yimid muxuu ahaa xaramkii ayaa lagu mithaali karaa suufiyadii joogtay qabuuraha sheekh yuusuf direed ayaa isku ballansaday inay soomaan mid ka mid ah maalmihii ay goobta joogeen iyaga oo habeenkii oo idinku dhafray xadro nooca xadradooda haddii sawir laga bixiyo waxay galeen saf dheer mar way isgodayaan marna way isgaabinayaan markaasay aha ku soo goynayaan
maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ciddii lacagta canshuurta ay u diiday ayuu la mid tahay ragga dagaalka xabadda ah kala dhexeeyo iyadoo maamulku uu cadaadis waayadan ku hayay bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo islamarkaana lacaga fara badan qori caaradii uga qaaday ayaa wasiirka maaliyadda ee maamulkaas ninka la yidhaha xasan afgaal oo dhowaan booqasho ku tegay magaalada boosaaso waxa uu bulshada ugu goodiyey in ciddii lacagta canshuurta ah ee maamulkooda soo rogay diidda ay culays la kulmi doonto si gaara waxa uu u weeraray macalimiinta iskuulaadka iyo jaamacadaha kuwaas oo maamulku asigu uusan lacag siinin wuxuuna doonayaa in mushaarka macalimiinta uu canshuuro macalinka iskuulka oo saddex boqoloo doolar qaata hadduu canshuurta diido askariga labada boqol qaatana canshuurta bixiyo waxay noqonaysaa dulmi bay noqonaysaa in askarigii laga qaado cleanarka dowladda oo qaata boqolka doolar qaata in canshuur laga qaado macalinkii saddexda boqol afarta boqol shanta boqol qaadanayeyna uu bixin waayo waxaan leenahay iskuullada wasaaradda waxbarashadana waa ka wada hadalnay iskuulladu ha bixiyeen canshuurta lagu leeyahay macalimiinta asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin oo puntland dagaal kala dhexeeyo iyo qofka canshuurta diida ay isugu mid yihiin taa micnaheeduna waxaa weeye in qof kasta oo maamulka lacagta u diida maalkiisa iyo dhiiggiisa la banaysanayo
macalinku dakhli buu leeyahay dakhliga macalinku leeyahay iyo ardayga wax iska galay ma jiro ardaygu waxbarashuu rabaa waxbarashuu helaya laakiin dakhliga macalinka baa waxaa laga rabaa lacag macalimiinta qayb baa goortii la yidhaahdo bixiya canshuurahaas waxay dhahaan ardadaanu ma ardadaa waxa aan adugu justification aan u noqonayn qof aan canshuur bixi inuu canshuurta bixiya aan rabin aan u noqonayn caddayn ama wax reliable ah oo dad ku qanci karaan buu sheegayaa waxaan leenahay maamulayaasha iskuullada qofka diida oo canshuur diida noqda annaga noogama duwana canshuur diida iyo shabaab isku kaya mid
asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ciddii bixi weyse lacagta canshuurta ah ay xabsiga u dhaadhicinayaan wasaaradda waxbarashadana waa ka codsanaynaa inay follow-up ku sameeyaan dadka qaybtiis la yaqaano oo haddii ilaahay idmo aan rajaynayno inaan maxkamad keenno oo ku ceebayno nin weyn oo la yidhi canshuurta bixi oo saddex doolar shan doolar lix doolar le showban aan samaynaynaa ardadaan kicinaynaa oo magaalooyinka qaybtooda waa xisaab baa jiraysa xisaab baa jiraysa waa la isla xisaabtamaya canshuurta in la bixiyo waa laga maarmaan special magaalada boosaaso hadda aan joogo waxaan rabnaa iskuullada ka furan in canshuurta la bixiyo qofka canshuurta diida oo yidhaahda anuu canshuur bixin mayo qofkaasi dembiilu noqonaya hay-adaha ku shaqada leh baa loo gudbinaya haddii rabbi idmo maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha la shaqeeya ayaa waxa ay ka dhigan yihiin jiri dadka dhiigga ka dhuuqaya mana jiraan waxa lacagta canshuurta ah ee faraha badan ee ay bulshada qaybaheeda kala duwan ka qaadaan ay ummadda ugu qabtaan diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqaymo waxay ka geysteen saldhig maleeshiyaadka nusayriyadu ay ku leeyihiin gobolka ximis wakaalada wararka u faafisa maamulka nusayriyada ee uu hogaamiyo bashaar al asad ayaa waxay baahisay in diyaaradaha maamulka yuhuuddu ay duqaymo ku garaaceen amaba madaafiic ku garaaceen gobolka ximis saldhig ciidamada nidaamku ay ku leeyihiin garoonka atayfuur ee gobolka ximis ayay ka dhacday duqayntan ay geysteen diyaaradaha yuhuudda diyaaradaha duqaynta geystay ayuu nidaamku wuxuu sheegay inay ka yimaadeen jihada deegaanka atanif oo saldhig ay ku leeyihiin ciidamada maraykanka ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka suuriya garoonka milatariga ee atayfuur ee dhaca baadiyaha gobolka ximis ayaa ka mid ah garoomada milatariga ugu muhiimsan kaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada cirka ee nidaamka bashaar al asad waxaana dhowr jeer oo hore sidan oo kale beegsaday diyaaradaha maamulka yuhuudda ee uu khilaafka siyaasadeed kala dhexeeyo maamulka nasiiriyada suuriya warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan waa inaga inta